bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysa doontaana waxaa ka mida gudoomiyaha golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka dowladda sacuudiga u fadhiya soomaaliya howlihii wacyigelinta diiniga ah ee masjidka isbahaysiga islaamka oo dib loo furay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo la kulmay xubno ka socda jaamacadda afrika ee dalka suudaan wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka oo ku sugan turkiga oo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi akhbaraadka dibadda warka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida booliska dalka faransiiska oo dad kun qof gaaraya u xihay rabshadihii ka socday waddankaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
wagaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka markaasi oo faahfaahsan kusoo dhowaada gudoomiyaha golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka sacuudiga u fadhiya soomaaliya iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada shacab iyo iskaashiga labada dhinac ee arrimaha horumarinta mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacbiga jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulankan uu la qaatay safiirka sacuudiga carabiya u fadhiya soomaaliya ambasador maxamed kayaad waxa uu markaasi ay kaga hadleen dhowr arrimood labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood labada shacab iyo sidoo kale arrimaha horumarinta gudoomiye mursal ayaa safiirka kaga mahadceliyey booqashada uu ugu yimid iyo warbixinta uu ka siiyey howlaha horumarinta ee dowladda sacuudiga ay ka wado dalkeena soomaaliya dowladda sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka daneeya arrimaha soomaaliya kana taageero dhinacyada horumarinta nabadda iyo sidoo kale miisaaniyadda dalka howlihii wacyigelinta diiniga ah ee masjidka isbahaysiga islaamka ayaa dib loo furay iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda iyo culimaa udiinka cali cabdulqaadir cali michael ayaa noo faahfaahinaya warka
munaasabadan oo lagu dahafuray dardargelinta howlihii wacyigelinta uu hayay masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya culimaa udiin iyo wafdi ka socday dowladda sacuudiga iyadoo iska kaashanaya labada dowladaada soomaaliya ee sacuudiga danjiraha sacuudiga ee soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay howlaha iskaashiga labada dhinac iyo sida dowladda sacuudiga ay uga go-an tahay isgarab istaaga shacabka soomaaliyeed ana asoomaali yuwaajih alirhaab kamaa yuwajihu alcaalam kulluh facaduwunaa waaxid mushtarak ونحن وأنتم في مركب واحد وبمشيئة الله سننتصر هذه الدورات وهذه المناشط أصرينا على بدء, بدء أن تكون نقطة البداية من مقديش العاصمة لما تحمله من تاريخ وأثر رمزي وسياسي dhammaan mas-uuliyiintii culimaa udiinka halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay dowladda sacuudiga doorkeeda ku waadan wacyigelinta fidinta diinta iyo isgar istaabka shacabka iyo dowladda soomaaliya marka islaaxu daati lbayn waa shaqo culus oo aad iyo aad u qiimo badan waana shaqada culummada iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo odayaal dhaqameedka looga baahan yahay inay maaragtay markasta ku dadaalaan waa shaqada keenaysa in ummaddu ay danaheeda garato ay cadowgeeda garato ay ku mashquusho waxa anfacahaya marka masaajidka inuu roolkiisii iyo dowrkiisii soo ceshado runtii aad baan maantay ugu faraxsanahay munaasabaddan meel laga hijrooday ayuu ahaan jiray sannado dhowra laakiin waxaa ku mitiday runtii intaan ogahay imaamka meeshaan iyo khadiibka iyo dacwadii iyo cibaadadii loo asaasay inuu sii hayo marka runtii shaqadaas weyn way qabteenna waa uga mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda uqaabta arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinac kasta leh tan hadda maanta aan u joognana waa jawaab kolleyba taagan oo waddada lahaa wanaagii ragga culimmada horey u wada bilaabeen mid annagana taageerada aan ugu hayn ka wasaarad ahaan mar kastaba inaan garab iyo gaashaanba wada ahaano hawsha la wada socdana ay ahayd howl ee kolleyba la wada sugaayey howl markii hore baa mujtamaca soomaaliyeed aad u hayseen maantana ay tahay mid eh, kulleyba bilow ah in eh, majaalkan dacwada oo la doonayo ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan in wax looga badbaadiyo aad baan eh, ugu mahad celinayaa culammada sida gaarka ah intii muddada ahaydba taariikhda lahayd ee soo waday
waxaan rajaynaynaa xiriirka soomaaliya iyo sacuudigu inuu socdo inuu waaro eh, in eh, eh, horumarinta dhaqanka fiican iyo arrimaha dacwada ku saabsanna in ay sacuudigu wadaan Eh, hadduu amiirku jo- eh, hadduu joogi lahaa safiirku eh, waan xusuusin lahaa in arrimahan iyo kuwo ka badan eh, ay ay noo wadaan haddaydan awal ogeyn soomaaliya siyaasaddeeda arrimaha dibadda waxaa weeye in dalalka adduunka oo dhan xiriir fiican lala leeyahay kuwa dadka noo ah oo walaalaha ah masiixigana xiriir dhow lala sii leeyahay cali cabdulqaadir cali warbaahinta muqdisho
wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa la kulmay xubno ka socday jaamacadda caalamiga ah ee afrika ee fadhigeedu yahay dalka suudaan cabdirasaaq sheekh ibraahim sheeke
wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayee mudane cabdulaahi goodax barre ayaa xafiiskiisa magaalada muqdisho kulan kula qaatay madax ka socota jaamacadda afrika ee xarunteeda ay tahay dalkaasi suudaan arrimaha kulanka lagu lafaguray ayaa waxaa ka mid a xoojinta xiriirka labada dhinac horumarinta waxbarashada dalka waxaana wafdigan u hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda afrika doctor muuse waxaan xafiiskeyga magaalada muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday jaamacadda afrika ee xarunteedu ay tahay suudaan wafdigan waxaa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda doctor muuse arrimahan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka naga dhexeeya iyo sidii loo horumarin lahaa ayuu yidhi wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka mudane cabdulaahi goodax barre xubnaha ka socday jaamacadda afrika ee dalka suudaan ayaa sheegay in ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata suudaan ay ka go-an tahay waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare ayaa tilmaamay in wafdiga ka socda dalka suudaan ay u ballanqaadeen inay sii wadi doonaan deeqaha waxbarasho ay siiyaan ardayda soomaaliyeed wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa sheegay in waxbarashada ay ka go-an tahay horumarinta waxbarashada dalka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macalimiinta
aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq wasiirka howlaha guud iyo dibriiska dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan dalka turkiga ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi isagoo kala hadlay iskaashiga dhinaca dibudhiska wariyayaga cabdulqaadir jookar ayaa warkaa nooga soo diray turkiga
wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane cabdifitaax maxamed ibraahim geese ayaa booqasho rasmi ah ku joogay maalmihii lasoo dhaafay dalkani turkiga booqashadaani ayaa timid kadib markii casuumaad oo ka helay dowladda walaalaha aan ahay ee dalkani turkiga taasi oo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalkani turkiga ujeedka socdaalkiisa uu ku imaaday dalkani turkiga ayaa ka warbixiyey la taliyihiisa maxamuud xaaji xasan marka runtii waxaan la kulannay dad aada u fara badan waxaa ka mid ahaa dadka uu wasiirku la kulmay ninka la yidhaha jar jardeed yilmas oo ah jermanka ama guddoomiyaha foreign affairska ah ama dibadaha oo xisbiga la yidhaho a k a k party wuxuu ka yahay guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha koowaadna waa madaxweynaha marka ninkaasoo isna runtii aad arrintan usoo dhaweeyey oo nagala hadlay sidoo arrintan aan ugu wada shaqeynay laba wadan waxaa kaloo ayana aragnay jigdam karasland oo iyana ah debutiga a k party oo u xil saaran arrimaha guryaha environmentka iyo urbanizationka iyaduna arrinta aada bay nagala shaqaysay wasiirku waxay kalays arkeen wasiirkiisa housinka ah ama guryaha waddankan turki oo arrintii aada uga wada hadleen waxaa lagu heshiiyey in arrinta hore loo dhaqaajiyo oo laisugu yimaado kulan dambe oo labada waddan ay kala seexdaan heshiis ku saabsan guryahaas tobanka kun ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah gabagabadii ayaa ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane cabdifitaax maxamed ibraahim geesay dalka muddadii aan joogay dalka maaragtay turkiga ee walaalahana ee saaxiibada aan nahay waxaan maaragtay kulamo badan oo kala duwan la yeeshay madax sarsare oo ka mid ah dowladda maaragtay ee turkiga laakiin aniga oo maaragtay ee ka duulayo sida uu maaragtay ee culayska ee xukuumad ahaan ee culayska aan u saaraynay ee xukuumadda u hogaamiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre in dib u dhiska dalka wax laga qabto maadaha ka gaarto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu kulan la yeeshay madaxweynaha maaragtay ee dalka turkiga mudane ordogan waxayna labada madaxweyne ka wada hadleen sidii maaragtay loo dhaqaajin lahaa arrintii ku saabsanayd madaxweyne ordogan oo u ballan qaaday dadka soomaalida in loo helo guryo maaragtay qiimo jaban ama waxaa loo yaqaano low costing housing waxaa maaragtay loo yaqaano waxaan la kulannay oo kulamadaasi maaragtay ugu muhiimsanaa oo aan la yeelanay ninka maaragtay wasiirka deegaameynta iyo magaaleynta professor doctor maxamed amiin runtii qalbi wanaagsan iyo niyad wanaagsan ayuu maaragtay kulankeenu ku dhammaaday isaga oo maaragtay wasiirka haddana isla kulankeenii kasoo qaybgeliyey oo noo suurageliyay inaan kulan aan la yeelano ninka madaxda ka ah hay-adda u xilsaaran dalka turkiga guriyeynta ninka lagu magacaabo mosjalik oo madaxa ugu sarreeya ka ah dowladda maaragtay turkiga hay-adda guriyeynta u xilsaaran runtii muddada saddexda sano ah waxaa dib u dhaca ku riday arrintaas dowladda turkiga ay dowladda soomaaliya u ballan qaaday iyo waxyaabihii sababay ayaanu soo ogaanay waxaanu ku gorfaynay sida arrintaasi aan uga gudbi lahayn cabdiqaadir jookar raadihay tiifiga qaranka soomaaliyeed waddanka turkiga caasimada ankara
wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wada ayaa wada hirgelinta mashruuc lagu ilaalinayo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha kuwaas oo qaarkood markaasi loo gudbiyey golaha baarlamaanka cabdulaahi axmed kulmiye ayaa warbixintan soo socota ka diyaariyey xaquuqda aadanaha waxa uu sharaxayaa xaquuqda uu leeyahay qof walba oo aan loo eegin jinsiga luqadda diinta siyaasadda ama hantida wuxuuna aqoonsan yahay oo difaacaya xuquuqda nolosha xorriyadda iyo amniga iyo cadaaladda soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado dhab ah oo ku adan la dagaalanka iyo ka hortagga dhibaatooyin ka dhanka xuquuqda aadanaha kadib in ka badan labaatan sano oo dalka ay colaado ragaadiyeen mid ka mid a arrimaha ugu muhiimsan waa jiritaanka dowladda soomaaliya iyo ururo bulsho oo si aad ugu wada shaqeeyo ciribtirka dhibaatooyinka ku aadan xuquuqda aadanaha ee soomaaliya ka dhaca ururada bulshada rayidka soomaaliyeed waxay door muhiima ka ciyaaraan ka hortagga dhibaatooyin ka dhanka xuquuqda aadanaha si looga fogaado waxyeeleyn dadka ay awoodooda leedato sayid cali cabdulaahi salaad waa guddoomiyaha golaha naafada qaranka soomaaliyeed waxa uu aaminsan yahay in caqabadaha haysto dadka baahiyaha gaarka qaba ay yihiin kuwa meesha ka saartay xaquuqda ay leeyihiin waxay ka bilaabataa xuquuqda aadanuhu marka qofka biniaadamka oo ilaahay abuurtay oo ifka ku soo biiro ayuu xaquuq yeeshaa diinteenna suubanna waxay leedahay walaqad karamnaa biniaadam oo ilaahay baa maaragtay sheegay dadka biniaadamka iyo karaamadiisa iyo xaquuqdiisa iyo sida loo ilaalinayo diinteenay ku caddahay intaa marka laga gudbo dalku wuxuu leeyahay shuruuc iyo dastuur dastuurka dalka ayaa maaragtay ii sheegay waxaa weeye caddaynaya xaquuqda aadanaha gaar ahaan weliba cutubyada labaad cutubka labaad oo ka hadlaya xaquuqda aadanaha aad ugu hadlaya oo haddeertaan cutubyada ugu horreeyey oo reviewga lagu sameeyeyna ah taa marka laga gudbo maalintaasi waa maalin laga hadlo dhibaatooyinka xagga xaquuqda ku saabsan ee haysta bulshada bulshada qaybaheeda kala duwan si gaara markaana waxaan rabaa inaan ugu ishaaro ama uga hadlo caqabadaha haysta dadka naafada ah dadka naafada ah si guud ayay horta uga maqan yihiin mataqaanaa fursadaha dalka ka jira tusaalooyinka sida shaqada xaquuqdoodii kama haystaan waxbarashada kama haystaan xaquuqdoodii access uma leh inay wadooyinka iyo dhismayaasha kuwa dooluga iyo kuwa bareefadkaaba ay maraan xaquuq ka maqan weeye ka qaybgalka siyaasadda ka mid maahan oo mataqaana ay sheegaya xaquuqdoodii waa uga maqan tahay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee adduunka waa mid ka turjumaysa in la ilaaliyo xaquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba islamarkaana ay helaan xaquuqda aasaasiga ay ku dhex leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada waa kan axmed cabdi cumar agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo sharaxaya maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha waxay ka dhigan tahay waa maalin ka turjumaysa guud ahaan xuquuqda aadanaha meel kastaba ha la jooge aadanuhu meel kasta uu ku nool yahay sida aad la socotaan waana sanad guurada toddobaatanaad ee ka soo wareegtay markii la soo saaray baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha sanadkan waxay si gaar ah u taabanaysaa waa toddobaatan guuradii ka soo wareegtay baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo la soo saaray kun sagaal boqol afartan sideedda marka maanta waxay ka turjumaysaa amba xuquuq maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha waxay ka turjumaysaa guud ahaan xuquuqda aadanaha ee dadka muslimka iyo dadkaan muslimka ahayn guud ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxay diiradda saartay sanadkan sida dadka baahiyaha gaarka qaba ay u heli lahaayeen xaquuqdooda waxayna door muhiim ah ka qaadatay sida ay soomaaliya xubin buuxda uga noqon lahayd golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha sanadkan waxay diiradda saartay guud ahaan dadka la nool yacni naafarnimada sida aad la socotaan wasaaradda haweenka waxay samaysay sharciga hay-adda naafada soomaaliyeed oo hadda golaha wasiirada ka soo gudbay golaha shacabkana ka gudbay hadda hor yaalla aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii lasoo baasgareeyo sharcigaas waxaa la dhisi doonaa hay-adda naafada qaranka sidaasa lamida sanadkan wasaaraddu waxay ka guulaysatay ku guulaysatay labada oktoobar inay soo saxiixdo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo guud ahaan yani lagu galay yani ay saxiixeen dowladaha ku midaysan yani un-k sidaasa lamida sanadkan dowladda waxay ku guulaysatay amba wasaaradda haweenka in ay yani dowlad soomaaliyeed ay qayb ka naqato golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
dagaal beeleedyo muddo toddoba sano ah ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa heshiis nabadeed laga gaaray sida uu ku soo waramayo maxamed muuse tarsan
heshiiskan ayaa dhex maray beelo walaal ah oo tan iyo sanadkii laba kun koob iyo toban uu dagaal ku dhex marayay gobolka sool waxaana lagu guulaystay in laysku furo labada dhinac ee taleex oo aan laysku gudbin sanooyin badan isimada ayaana qaaday khadkii cagaarnaa ee dhex yiilay bulshada degmada taleex shacabka iyo isimada degmada taleex ayaana dhigay dibadbaxyo nabadeed oo loogu dabaaldegayo heshiiska laga gaaray colaadii degmada taleex garaad saleebaan garaad maxamed iyo boqor burhaan boqor muuse ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada deegaanka lana fuliyo qodobadii lagu heshiiyey ninkii qor lagu arko ninka qor lagu arko waxbaa samaynaya faraaqabay wada waxbaa ka tabageenaya saddex shan noqon saddex kor qofka gacankudhugnuhu maaha qofka wax dila keliya qofka afka ku taageera oo niyadda ka jeclaada oo wax ka abaabula oo hawsha muxuu ahay dhibaatada qayb ka noqda waa gacankudhiigle cabdulaahi cali haybe ayaa beelaha heshiisku ku dhex maray magaalooyinka jigjigo iyo taleex ka dalbaday inay iscafiyaan ayna ka soo baxaan qodobadii asaaska u ahaa heshiiska wuxuuna u mahad celiyey isimada puntland iyo kuwa dowlad deegaanka soomaalida
ilaah baa mahad leh ilaah baa mahad leh waxaanu aada ugu faraxsannahay soona dhoweynaynaa taageeraynaa ku guuxaynaa nabadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay saldhigga u tahay madaxweynaheedu iyo garaadka guud ee garaad kulmiye nabaddaa ay ka shaqeeyeen iyo habka ay mareen waa midaanu aada ugu diirsannay aada iyo aadna uga mahadnaqayno aanuna ilaahay idinkiis rajaynayno in arrintaasi ay sidaas ku meel marto waxaan rabaa labada degaan ee dhibaatadu muddada dheer ka soo taagnayd ee maanta nabadda laga dhaliyey dadku inay nabadda gacanta ku qabtaan dadku inay fahmaan oo arkaan kugu dhimay oo kaa dhimay inay ahayd dayaca iyo darxumada gaadhay ee labada degaan muddaday colaadahaas jireen war walaalayaalow dad islaamaynu nahay dad ehelaad tihiin dad qoysaad tihiin labada dhinacba inaan arrintaasi soo noqnoqon oo aanay soo noqon oo aad ka digtoonaataan oo aad ka digtoonaataan dhagaraha dhagaraha ay wadaan ee la og yahay ee aada og tihiin waxaan kale oo rabaa inaan isdul taago iyana arrinta talaax ee labada caaqil ee labada beelood ka soo kala jeeda in ay iyaguna sidaas si la mid ah ay maxaan ku dhaha arrintaasi u dul taagnaadaan oo isha ugu hayaan oo cod kasta oo arrintaasi khalkhal gelin karta sidii ay iyagoo wada jira oo gacmaha is haysta inay maxaan ku dhahdaa arrintaasi een, u taagnaadaan habeen iyo maalinba maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka garowe
guud ahaan dhegeystayaal warkii subax ayaad ka dhegeysaneyseen raadiyo muqdishona waa nagayntaa ciddii uu seegay waxaad dib uga heli kartaa websayteka radio muqdisho dot net kulanti dambe oo xiise leh insha allah